bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha ay qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin waa jimco taariikhdu ay ku asaysan tahay sagaal iyo labaatanka bisha abriil sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya deegaanka galcad ee gobolka galgaduud ayaa waxa uu ku warramayaa in maanta halka ay la wareegay gacan ku-hayntiisa ciidamada dowladda federaalk waa ciidamada maamulka galmudug oo gacan ka helaya kuwa midooda afrika ee amisom ee ka socda dalka etoobiya ayadoona halkaasi qadar saacadaha uu ka dhacay dagaal u dhexeeya shabaab iyo ciidamadaasi ciidamada huwanta ee isbahaysanaya ayaa la tilmaamay in ay ku qaadeen weerarka goobtaas oo hore ay uga arriminayeen al-shabaab waxaana la tilmaamay in labada dhinac uu soo kala gaaray khasaarooyin kala duwan ayadoona bulshadii ku dhaqnay deegaanka lagu dagaalamay ay goobtaasi isaga carareen dadka ayaa degay meelduleedka kaga beegan degmada goobta lagu dagaalamay waxaana wararku ay tilmaamayaan inay jiraan khasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamaya inkastoo aan la carrabaabin wax khasaaraha oo soo gaaray dadkii rayidka ahaa qaar ka mida dadka oo magacyadooda iyo codadkoodaba ka gaabsaday in warbaahinta loo adeegsado ayaa waxa ay sheegeen in xaaladdu haatan ay degan tahay sidoo kalena goobihii lagu dagaalamay gacanta ay ku hayaan ciidamada galmudug iyo sidoo kale kuwa midowda afrika ee amisom ee ka socda dalkaasi etoobiya waxaana la tilmaamay inaan la garanaynin halkii goobta ay u ruqaansadeen shabaabkii ka dagaalamay goobtaasi ayagoo wararku qaar ay sheegayaan in ay u ruqaansadeen dhanka iyo degmada xaradheere oo ay hoos tagtay degmada lagu dagaalamay wararkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay tilmaamayaan in xaaladda goobta lagu dagaalamay haatan deganaan badan ay ka jirto ayadoo sidoo kalena ciidamada galmudug iyo kuwa midowda afrika ee amisom dhaqdhaqaaqyo baaritaana ay ka wadaan goobta tuuladan ay gacanta ku dhigeen iyo sidoo kale tuulooyin dhowra oo hoos yimaado dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya magaalada xaradheere ee gobolka waa gobolka mudug ayaa waxa ay tilmaamayaan in al-shabaab laba ruux ay ku xireen halka iyagoo kaga shakiyey falal basaasnimo ah labada ruuxe ayaa la sheegay mid ka mida inay ahayd haweeney caan ka ah degmada xaradheere waxaana ciidamada waa mas-uuliyiin ka tirsan ururka al-shabaab oo halkaasi ku sugan ay ku eedeeyeen in haatan baaritaano uu soconaya dadkaasina ay ku eedaysan yihiin howlo basaasnimo ah arrintan ayaana imaanayso ka gadaal markii ciidamada midooda afrika ee amisom iyo sidoo kale kuwa maamulka galmudug ay kaabiga usii fuulayaan degmada xaradheere oo muddo siddeed sana ay ka arriminayeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab dadkan qaybta ka ahaa dadka ku dhaqan degmada xaradheere ee al-shabaab xabsiga ay u taxaabeen ayaa la sheegayaa inay ahaayeen labaduba dad ka mida dadka deegaanka si adaana looga yaqaanay halkaasi iyadoo aan la garanaynin ujeeddada dhabta ay ka leeyihiin shabaab xerigooda iyo sidoo kale wararka la xiriira eedeymaha haatan loo jeedinayo inkastoo aan la ogeyn ujeeddada dhabta ah haddana shabaaba ayaa inta badan markii ay dareemaan in ay culays kaga soo wajahan yahay dhinaca ciidamada dagaalada ay kula jiraan waxay sameeyaan falal noocani ah oo ay ku dhibaataynayaan bulshada ku dhaqan deegaanada gacanta ay ku hayaan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer shacabka ku dhaqan magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay si adah kaga cabanayaan ciidamada amisom xilliyada howlgalladu ay samaynayaan qaybo ka mida magaaladaasi kuwaasoo ay sheegeen in dhibaatooyin badan ay ku hayaan goobaha ganacsiga iyo sidoo kale dadka ku dhaqan degmada buulamareer ee gobolka waa gobolka shabeellaha hoose qaar ka mida odayaasha dhaqanka oo kulan isugu yimid ayaa waxa ay tilmaameen inay si adah kaga cabanayaan ciidamada amisom xilliyada ay samaynayaan howlgallada ka dhanka ah kuwaasoo dhibaatooyin kala duwane u geysta bulshada sida ay sheegeen waxaa sidoo kale dhibaatooyinkan saameyntooda ay yeelatay ka gadaal markii goobo ganacsi ciidamada amisom ay burburiyeen kuwaasoo ay sheegeen inay ku amreen in haddii ay arkaan goob furan ay la wareegi doonaan gebi ahaanba ama ay dabqabasii doonaan dadka ayaa tilmaamay in arrintani ay qayb ka tahay dhibaatooyinka kala duwan ee lagu haya bulshada ku dhaqan buulamareer sida ay ku warramayaan qaar ka mida dadkaasi ciidamada midooda afrika ee amisom ka jooga buulamareer wuxuu sheegay in iska cabintaasi annagaaba maqrib meeshii laga gaaro inaan arki karin wax shacab ah meel sii socda misane luuqyo misane guri banaankii taagan ma arki karne amisom keliyasaas u amreen ina labada dhinaca dagulin waxa kama jiraan ciidamada amisom howlgalun bay u aadaan wallaahi ganacsigii laba saac dar saddex saac magaalada ganacsiga intaasuu bilaabmaa ilaa sideedkii saac duhurnimo magaalada aada u kala socdaan iyadoo inkastoo gawaari badan aan wada shaqaynin gawaarida dhammaana iska fadhiisteen oo suuqadii ganacsigii iyo saanadihii wixii dhan ay kala xiran yihiin saddex sac meelahaasaa ganacsi bilaabmaa ilaa sideedkii sac ganacsi intaasuu siisaana ma aha markii ugu horraysay ee cabasho nuucani ay ka soo yeerto dadka ku dhaqan goobaha ay gacanta ku hayaan ciidamada midowda afrika ee amisom waxaana inta badan tacadiye ay u geystaan dadka ku dhaqan goobaha ciidamadaasi ay ka arrimiyaan dhowaan ayay ahayd markii buulamareer ay ku dileen ciidamada midowda afrika ee amisom ilaa iyo afar ruux oo la sheegay xilligaasi inay saarnaayeen gaari yeer oo nuuca raaxada ah kuwaas oo kusoo jeeday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ciidamada midowda afrika ee amisomna weli kama jawaabeen sababta ka dambaysay dilka dadka rayidka ay ugu geysteen halkaa ayadoo dadka deegaanka ay sheegeen inay sii badanayeen muddooyinkii dambe tacadiyada noocaasi ee lagula kacayo kuwaas oo ay ku kacayaanna ciidamada amisom maamulka degmada maxaas iyo sidoo kale saldhigga halkaa ku yaalla ayaa waxa ay ka dalbanayaan dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale hay-adaha samafalkaba in si deg deg ah loogu loogu sameeyo goobihii loogu adeegi lahaa bulshada ku dhaqan maxaas waxaana taliyaha ciidanka maxaas waa degmada maxaas ee maamulka gobolkaasi hiiraan uu sheegay inay haatan sugayaan sidii looga kaabi lahaa in dayactir loogu sameeyo saldhigga iyo sidoo kale in la siiyo goobihii loogu adeegi lahaa bulshadaasi sida xafiisyada iyo sidoo kale gaadiid dadka waxyaabaha ay danaynayaan loogu qabto sida dacwadaha ka dhaca meelaha ka foga degmadaasi bishaar oo ah taliyaha saldhigga degmadaasi ayaa waxa uu soo jeediyey in looga baahan yahay in laga qayb qaato dibudhiska saldhigga iyo sidoo kale qalabayntiisa iyo inay helaan gaadiid ay bulshada ugu adeegaan xilli u tilmaamay inuusan ka jirin goobta gaadiida iyadoo ay jiraan inay badanayaan dacwadaha u imaanayo saldhigga taasoo aysan jirin si loogu adeego ama waxyaabo ay ka saacidi kareen in dadka loo adeego waxauna ka dalbaday dowladdii gobolka hiiraanba iyo bulshada ku dhaqan maxaas inay ka gacan siiyaan in la helo waxyaabihii lagu fuli lahaa adeegyada ay bulshada ugu baahan yihiin ciidanka booliska dagaal geli maa waxba sudi maa bulshada inuu wax u qabtaa la rabaa xafiiska hadda aan joogo oo aad arkaysiin oo hadda aad arkaysiin oo igu arkaysiin oo aan ka shaqaynaa wuxuu u baahan yahay qalabkii aan looga shaqayn lahay mala taab wax lagu qaraaco mala combyuter waraaq lagu daabaco qalab xafiiseedkii ou ku dhaqaaqi lahaay hawsh ku dhaqaalahaydoo wax lagu kala gudbi lahay ma leh isgaadhsiintiyaa ka midkooda gaadiidkiyaa hadday isgaadhsiin tahay hadday gaadiid tahay hadday tahay teebkii wax lagu qaraacayo hadday tahay kombyuutarkii wax lagu daabacayo intaba gacan kuma hayno in dadweynaha waxaan ugu adeegi lahayn inay naga saacidaan maadaama meel eber aan ka bilaabayna shaqada oo cidlaa waxaan ka codsannay inayna siiyaan gaadiidkii hadday dhacdo dhib dhaco waayo hadda waa aragtay muquri waxay noo jirtaa konton kilomitray noo jirtaa kontonka noo jirta inteed kalena waa ka sii horraysaa waxba ka dhacay bal matal dadaa isku laha liiro torrey isku laha inba maaragtay inba qoryo wax dhimasha ay timid dhibkaasaa taaganaa layidhi laga soo sheegay hadda ka tali ahaan ka boliis ahaan ka saldhig ahaan maxaan ku tagaa ma tuugaa ii imaado imaa iraa may waa ina gaadiidkaa ku tegi lahay haasto waa ko waa in aan haasto baalashii aan ku duuli lahay haddaan qofku uuna baalal ku duuli lahay duuli karo waa in dawladdu garab qabato waa in qalabkii iga saacido waa ina igawaa ina iga saacido gaadiidkii aan ku fuli laha hawshaas
yuusuf axmed hagar dabageed oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa hore u ballanqaaday in maamulkiisa uu ka qayb qaadan doono dibudhiska saldhigga iyo sidoo kale qalabayntiisa asigoo tilmaamay in arrintaasi ay maamulka iyo shacabka reer hiiraan iska kaashan doonaan waxa uuna tilmaamay in hore ay usoo arkeen saldhigga iyo xaaladda uu ku shaqeeya taasoo uu tilmaamay inaysan meesha ka saaraynin in si deg deg ah wax looga qabto baahiyaha muuqda ee kal jira saldhigga maxaas ee gobol waa saldhigga degmada maxaas ee gobolka hiiraan
xafiisyadiisu waxay hadda fali lahaayeenba wuxuunaban lahayn xabsi xabsi hal qolaa ku yaalla meesha dumar iyo ragna hal qol layskulama xiri karo mashiidii iyo dad kaloo caadiya meel layskulama xiri karo annaga marka waa soo aragnay meeshaas sidaa xabsiyadaasna loo kordhi lahaa oo qolalka xabsiyadaha loo kordhi lahaay wixii kaloo lagama maarmaan ahoo saldhiggaas looga baahan yahaana loo samayn lahay balintaan dawlad soomaaliyeed iyo beesha caalamka la gaarin annagaa soo ballan qaadnay in ka maamul ahaan ka gobol ahaan aan samayno oo meeshaas inkastoo ay jiraan ballanqaadyada ku aadan in wax laga qabanaya xaaladda ay ka cabanayaan qaar ka mida saraakiisha ciidamada ee ku sugan qaybo kala duwan oo ka tirsan gobollada dalka soomaaliya haddana inta badan oraahda madaxda ayaa u muuqanaya kuwa afka ku eg iyadoo aynan jirin ficilka fulinta ah in la raacsiiyo waxyaabaha ay inta badani ballanqaadaan ugu dambaynna magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa maanta waxa ay dowladda suudaan ka furtay goobo lagu barto qur-aanka iyo sidoo kale culumta islaamka iyadoona munaasabadda furitaankaasi goobjoog ay ka hayeen xubno ka tirsan safaaradda dowladda suudaan ay ku leedahay magaalada muqdisho safiirka dowladda suudaan u fadhiya soomaaliya oo madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in tani qayb ay ka tahay isgarabtaagga dowladda suudaan ay la garabtaagan tahay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo iskaashiga labada dal ka dhexeeya asigoo dhinaca kala tilmaamay in suudaan ay sii xooji doonto xiriirka wanaagsan ay la leedahay soomaaliya waxa uu tilmaamay arrinta sidoo kale inay qayb ka tahay heshiisyadii heerka caalamiya ee dhowaan ay kala saxiixdeen labada dowladood taasoo ka dhacday saxiixooda magaalada khartuum ee dalkaasi suudaan waxa uuna tilmaamay inay sii dardargeli doonaan arrimaha noocani ah waxa uu sidoo kale sheegay in suudaan ay ku sugan yihiin dhalinyaro badan oo soomaaliya kuwaasoo wax ka barta jaamacadaha ku yaala dalka suudaan waxa uuna sheegay inay kor u dhaafayaan haatan ardayd wax ka barata jaamacadaha suudaan ilaa iyo lix kun oo arday soomaaliyeed warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadee naga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan mar kale warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu